ambasador waxaa geeriyooday dhowaan madaxweynihii hore kenya mau kibaki wuxuuna ahaa madaxweyne kasoo shaqeeya mid kamida shirarkii ugu waaweynaa ee nabadda oo la dhihi karo dowladda hadda jirtana waa meesha ay kasoo bilaabatay maxaad ku tilmaami lahayd doorkiisii soomaaliya
walaal waxaan ku tilmaami lahay doorkiisa soomaaliya inuu ahaa doorka ugu muhiimsanaa oo madaxweyne mirtageliyey shir soomaaliyeed uu qaadan lahaa waxay runtii aad iyo aad u xasuustaa inta jeer uu ka welweli jiray inuu shirka si nidaamsan uu ku dhammaado si soomaaliya heshiis ku tahay iyo si dowladnimada soomaaliya u helinayso waxaan runtii ku xasuustaa madaxweynahaas laba sano iyo bar intuu shirka soomaaliya kenya ka socday dowladda kenya uu runtii uu u sheegay inay u sabraan maarata shirka intuu daba dheeraaday sabar la muujiyo la sugo ilaa iyo ay soomaalida ka heshiinayso marka wuxuu ahay madaxweyne runtii door weyn ku leh dib u dhiskii soomaaliya aad iyo aadna ay muhiim u tahay waktigan in la xasuusto oo maaragtay soomaalidu ay ogaato dadka u hiiliyey wakti hiil u baahneed
marka la fiiriyo shirkaasi qabanqaabadiisii iyo sidee ugu timid muxuu u arkayay nabadda soomaaliya iyo in soomaaliya oo nabada la arko
runtii walaal hadda runta kuu sheega shucuurtiisa wakti walba wuxuu noo sheegay inay dhib ku tahay soomaaliya oo dowlad la-aan ah soomaaliya oo dhibaato ka jirta soomaaliya oo shacabkeeda ay qaxooti noqonayaan anigana waxaa li magacaabay wakti runtii shirka hataa uusan dhammaanin waxaa li magacaabay sanadkii labada kun iyo saddexdii marka waraaqda hadda aan soo dhigay barada bulshadana waktigii dowladda ay dhismatay ka damba ayuu markaa si rasmi madaxweynaha soomaaliya markaa madaxweynaha allah u naxariista cabdullahi yuusuf axmed ayuu fariintaas iigu diray uu yiri markaa hadda kac dowladdaasi la shaqeey laakiin hataa markii i magacaaway waxay lahayd farin gooni ayay ahayd waxay ahayd waxaan idin magacawnay safiir si markaa ee loo xaqiijiyo dowladda ugu horreysa inay noqoto dowladda kenya oo aqoonsata shirki waxaa ka soo baxa marka waxaa lagu cadaadinayay waxaa lagu cadaadinayay soomaalidu inay shirka heshiiyaan oo ay dowlad dhistaan isla markaasna dowladda kenya ay tusaysay inay runtii wixii meesha ka soo baxa ay noqon doonto wax la aqoonsan yahay oo caalamka ay la shaqeynaya marka aad iyo aad buu madaxweynahaasi runtii xasuus baan ku dhaafay shirka soomaalida waxaa kaloon aad u xasuustaa markii dowladda la dhisay muddo lix bilood ah ayay dowladda cabdullaahi yuusuf iyo golaha wasiirada ay ka shaqeynayeen waddanka kenya intii laga diyaarinaya goob ay ka shaqeeyaan gudaha soomaaliya waxaa xasuustaa wakti badan inaan trafficka waddanka nairobi loo kala joojinaya in labada madaxweyne ay xafiisahooda u kala aadaan madaxweynaha soomaaliya oo kenya markaa ka shaqeynaya madaxweynaha kenya oo waddankiisa madaxweyne u ah marka arrintaas runtii arrin dowlad walba laga heli kara ma ahaen base madaxweyne walba uu ogolaan lahay ma ahaen laakiin oyotanimadiisa khibradiisa oday afrikaan ah oo dowlad walaalaha daris ah oo afrikaan ah dhibaataysan inuu markaa hiilo muujiyo ayay ahayd runtii waxaana dhihi karaa ani hadda safiir ahaan waxaan ku qanacsanaa farimada uu noo direeyey iyo siduu u jeclaa inay dowlad soomaaliyeed ay dhismato
dalka kenya madaxweyneyaal badanaa soo maray muxuu kabaki uga duwanaa madaxweyneyaashii ka horreeyay iyo kuwii ka dambeeyaba
hadde kulleyba waktiga hadda walaal ay kusoo hagaagtay shirka dibheshiinta soomaaliya waktiga ugu adkeed ayuu asaga madaxweyne kenya ka ahaa marka taas wuxuu tusayey ay na tusinaysaa inuu aad iyo aad u sabray raallin uu ka ahaa muddaday rabta ha qaadatay inay dowlad soomaaliyeed meeshaas dibheshiinta shirka kasoo baxda wuxuuna ahaa nin maaragtay arrinta aad iyo aad u aqli badan hadal gaaban oo aad iyo aad u dhadhicin aad iyo aad u hadal gaaban laakiin markuu tala bixiyo taladiisa tala ka fiirsa shalay fara badan ay ahayd annagana runtii waxaan ku xasuusanaa inuu waddankani kenya madaxweyne waddani ahaa oo waddankiisa jeclaa maxaa yeele intaasoo jeer ayaa ka dhaceen maaragtay dhibaatooyin siyaasadeed oo doorashada kenya ka dhacday laisku gafay mar walba wuxuu oranayay waddanka naga wada muhiimsan waa ninka ogolaaday inay konton wasiiradood waddanka kenya asagoo madaxweyneha uu ogolaaday inay wasiir noqdaan si keli oo loo helo waddanka dib heshiisiin u noqdo oo dadkii mucaaradka ay iskhilaafeen ay noqdaan dad wada dhisan kara hal dowladeed marka waxyaalo fara badan oo runtii wadanka tusaale u ah oo ummadda kenya ay hadda ay aada u xasuusata ayuu halkan ka sameeyey
aadaa umahadsantahay ambastor rafi
mahadsanid walaal aada umahadsantaha